habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsanca oo idin haysana waxaa ugu waaweyn soomaaliya oo ka hadlaya arrimaha xajka islamarkaana fariin u diray wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta mukhtaar rorow aqalka sare oo kulan la qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda amniga iyo taliyaha hay-adda nisaa wasaaradda boostada isgaarsiinta ee teknolojiyada soomaaliya oo amar kusoo rogtay shirkadaha isgaarsiinta dalka kuwa booliska soomaaliya oo maanta tababar lagu qaaday dalka jabuuti ka dibaddana waxaa ugu waaweyn ku dhintay waa roobab dabeelo wata oo ku dhuftay dalka mosambique
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen axaad taariikhdana ku beegantaha labiyi tobanka bisha saddexaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii habeen ee rido dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilowna ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayaa maanta tababar loogu qaaday dalka jabuuti ilhan mustafa ayaa warkan faahfaahinaysa kaas dib ayaan ugu soo noqon doonaa markan wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada xukuumadda soomaaliya ayaa amar kusoo rogtay shirkadaha isgaarsiinta dalka ilhan mustafa ayaa warkan faahfaahinaysa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya jaamac xasan khaliif ayaa gudoomiyey shir muhiim u ah shaqada wasaaradda oo looga hadlayay arrimo la xiriira shaqada ay qabtaan shirkadaha isgaarsiinta dalka shirkadaha isgaarsiinta ayaa lagu amray inay joojiyaan xadgudubyada ka dhacaya dhexdooda taasoo caqabad ku ah hanaanka shaqo ee suuqa isgaarsiinta shirka ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xuseen axmed culusow iyo madaxda kale ee wasaaradda shirkadaha ayaa waxaa la faray in aysan ka gudbin meelaha loo cayimay si loo ilaaliyo tartanka suuqa isgaarsiinta waxaana dembi laga dhigay in shirkadii lagu helo in qalabkeeda laga sameeyo faragelinta waxyeelada leh ee qalabka raadiyaha adeegyada isgaarsiinta shirkadaha waxaa la faray in aysan ka gudbin meelaha loo cayimay si loo ilaaliyo tartanka suuqa isgaarsiinta waxaana dembi ah shirkadii lagu helaa in qalabkeeda laga sameeyo ama ay u badan tahay inay sababaan faragelinta waxyeelada leh ee qalabka raadiyaha ama adeegyada isgaarsiinta ayaa lagu yiri warka kasoo baxay wasaaradda shirkadaha isgaarsiintu waa inay u hogaansamaan dhammaan shuruucda iyo nidaamka mana jiri karto shirkad ka guuri karta halka loo asteeyey ilaa amar guud inta uu kasoo baxayo ayaa lagu soo gebagabeeyey warka ay soo saartay wasaaradda isgaarsiinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya
ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda soomaaliyana maanta waxaa tababar loogu qaaday dalka jabuuti waxaana ciidamadan ay yihiin kuwo dalka jabuuti tababar kala duwan kusoo qaadan doona tali ku-xigeenka ciidamada booliska soomaaliyeed sareer guud cismaan cabdulaahi maxamed oo ciidanka kasoo wejiyay garoonka diyaaradaha dancadee magaalada muqdisho ayaa ciidanka kula dardaarmay inay ka faa-iideystaan muddada uu tababarka u socdo ciidankan tababarka loo qaaday ayaa waxa ay gaarayaan ku dhowaada boqol askari kuwaas oo muddada saddex bil ah tababar kusoo qaadan doona dalka jabuuti tali ku-xigeenka ciidamada booliska sareer guud cismaan cabdulaahi maxamed oo ciidanka la dardaaramayn waxau yidhi
waan ku faraxsannahay inaad ku soo biirtaan dhiig cusuba waxaa tihiin ciidanka boliiska ku soo biirahaya waxaana laynii qaadahayaa tababar aad ku soo geli doontaan haddii ilahaydma dalka jabuuti waxaana nii rajaynayaa inaad ka soo faa'iidaysataan tababarkaas juhdi iyo wakhti dheeraadaha laynku bixinayaa idinkana juhdiga iyo wakhtiga laynku bixinayo inaa waxaa la rabaa ka soo faa'iidaysataan oo faa'iido ah kala tabaadaan baan laga rabaa haddii ilahaydma dilshabiliinka iyo akhlaaqda iyo sharafka ciidanka boliisku leeyahay inaa ilaalisaan baa laynka rabaa marka tababarka tagtaan haddii ilahaydma waxaan aad iyo aad rabaa inaan ugu mahad celiyo tababarayaasha kalbaryeriga talyaaniga nagala jooga ee tababarkan ayaguna maaragtay na siinahaya ayagana aad baan ugu mahad celinayaa adinkana waa nii mahad celinayaa waxaan rajaynayaa inaad la soo laaman doonteen haddii ilaahay idmo adinkoo sidaan ka beddelan annagana waa ina garab taaganna waana ku faraxsannahay inaad noqotaan ciidanka boliiska insha allah haddii lahaydma una faa'iidaysaan shacabkiinna u adeegtaan dadkiinna u adeegtaan dalkiinna haddii lahaydma sidaasaan rajaynayaa
wala dhegeystayaal waxaad maqlaysaan warka habeenii raadiyo dalsane magaalada muqdisho doorashada kursi ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyana maanta waxay ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa maanta magaalada baydhabo ka dhacday doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob boqol toddobaatan iyo lix ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyadoona doorashada ay ku tarsameen laba musharax oo isku soo taagay kursigaas musharaxiinta kale ah mukhtaar maxamed mursal iyo khadiijo samow cabdi ayaa ku tarsamay doorashada waxaana kursiga tirsigiisu yahay hob boqol toddobaatan iyo lix ku guuleystay mukhtaar maxamed kadib markii ay tanaasusay khadiijo samow mukhtaar maxamed ayaa lagu doortay qaab gacantaagaasa markaana waxa uu helay boqol iyo kow cod oo ah ergada madasha doorashada fariday isagoona intaas waa isagoona sidaas uga mid noqday xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ko iyo tobanaad ee dowladda soomaaliya kursiga hob boqol toddobaatan lix ayaa waxaa hore ugu fadhiyey kana geeriyooday allah u naxariistay xildhibaan maxamed mursal maxamuud buurow waxaana kusoo baxay weelkiisa mukhtaar maxamed toddobaadadii lasoo dhaafay ayaa waxaa socday buuxinta kuraasta ka bannaan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxaana hore loo qabtay doorashada kursiga kuraasta kale ah hob boqol afartan iyo toddobo oo uu baneeyey agaasimaha hay-adda nabadsugiday sirdoonka qaranka mahad maxamed salaada iyo kursiga tirsigusyahay hob siddeetan iyo lix oo hore lagu diiday faad yaasiin xaaji daari kursiga hob laba boqol iyo saddex oo uu baneeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre guddiga difaaca aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliyana waxa ay maanta kulan la qaateen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga iyo taliyaha nisaa guddiga ayaa waxa ay warbixino ka dhageysteen wasaaradda maaliyadda iyo taliyaha hay-adda nabadsugadii sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad iyagoona ugu warbixiyey howlaha amni ee dalka gaar ahaan arrimaha amniga caasimadda iyo sidoo kale howlgallada dalka ka socda wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda waa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali xagaah ayaa kulanka kadib warbaahinta la hadlay
waa maantana waa maalin kaloo weyn waxaan iskugu nimidnay oo aan la joognay guddida difaaca iyo amniga ee aqalka sare anigii agaasimaha hay-adda niisa iyo sharci yaqaanada wasaaradda iyo hay-adda annagoo ka wada hadlaynay akhrintii labaad qodobadii ay ka qabeen ama ay u baahnaayeen aqalka sare in loo caddeeyo oo runtii muxuu ahaa sharciga la dagaalanka argixisada sharciga la dagaalanka argixisadu wuxuu muhiimad weyn u leeyahay dalka iyo dadkaba sababta oo ah waa sharcigii qaban lahaa nimanka khawaariijta ah ee banaystay dhiigga shacabka soomaaliyeed si aad ogsoontihiinna shuruucda inoo taallaa kama jawaabayaan falalka ay galaan argagixisadu falalka argagixisadu waa kuwo ku cusub muxuu ahaa dunida gaar ahaan dunida islaamka waxaana soo baxeen intii ay dowladnimada soomaaliyeed ay saaxadda ka maqneen ama daciifka ay ahayd sidaas darteed waxaa loo baahday sharcigii lagula dagaalami lahaa ama la qaban lahaa faldembiidyada ay geystaan oo aanay shuruucda hore inoogu yaala aanay markii hore ka jawaabeen sidaas darteed sharcigan waxaa soo ansixiyey golaha shacabka haddana wuxuu la yaalaa aqalka sare oo aan akhrintii koowaad u sameynaa maalintii dhaweyd haddana akhrintii labaad ay geli doonaan si ay u ansixiyaan marka qodobadii ay ka qabeen konseynka ama ay u baahnaa in loo caddeeyo ayaanu ka wada hadlaynay waanaan isku fahnay waxaana rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in loo fududeeyo guddida difaaca iyo muxuu ahaa amniga ee aqalka sare waa guddida wada shaqaynta wasaaradda amniga ay kala dhexayso waxaan aada iyo aada ugu ammaanaynaa mar kasta iyo maaragtay sida ay deg deg ah ee ay noola shaqeeyaan ee shuruucda aan u geyno u mariyaan golaha gaar ahaan waxaan aada ugu mahad celinayaa aadan cabdinaasir maxamed oo nin dhallinyaro ah oo guddoomiye u ah oo nin caqli furan maskax furan oo runtii isku haynta odayaasha iyo dadaal badanna geysta jasaakum allah khayr baan leenahay isaga iyo guddidaba marka waxaan rajaynaynaa sharcigani marka uu golaha sare aqalka sare ka dhammaadana u gudbi doono madaxweynaha si uu u noqdo sharci lagula dagaalamo khawaariijta banaystay dhiigga
wasiiru duulaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali xaga uga hadlaya kulan maanta wasaaradda amniga iyo sidoo kale taliyaha nisa ay la yeesheen guddiga difaaca aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya waxay amar kusoo rogtay waxa ay amar kusoo rogtay shirkadaha isgaarsiinta markaas ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barane waxa uu wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya mukhtaar row cali abu mansuur uu faray in wasaaradda ay si cadaaladda ay u maamusho howlaha arrimaha xajka iyo cumrada ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu sheegay in muhiim tahay in dadka soomaaliyeed si wanaagsan loogu qidmeeyo maadaama xajka iyo sidoo kale cimrada ay yihiin waajibaad looga baahan yahay qofka muslimka waxaana uu tilmaamay in aan looga baahnayn in dadka soomaaliyeed qarash aysan awoodin la saaro waxa uu sheegay in guddiga la magacaabay ee la magacaabay arrimaha xajka iyo cumrada ay si wanaagsan howlahooda gutaan
wasaaradda waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ama waxaan dhihi karaa waa wasaaradda ugu muhiimsan dalka wasaaradaha wasaaradaha kaleo dhani qayb yaroo nolosha ka mida ayay maareeyaan laakiin tani waxay maareynaysaa waxayba ummadani leedahay wixii ugu muhiimsanaa oo ilaahay ilaahayba wuxuu bani aadam siiya wixii ugu muhiimsanaa oo islaamka iyo diintii ayay maaraysaa oo hadda waxaan ka hadlaynaa rukni min arkaani salaad islaam ayaan ka hadlaynaa marka wasaaraddan dadka soomaaliyeed oo dhan diintooda oo diinta islaamka ah ayay ricaayeysaa ay u xil saaran tahay waxaan ka rabnaa marka wasaaradda inay matasho dadka soomaaliyeed inay matasho dhammaantood madaahibtood hal madhab weyn asaan sheegnay laakiin waxay leeyihiin jamaacaad waxay leeyihiin duruq kala duwan bay leeyihiin waxaan rabnaa kulligood inay matasho dhammaantood inay matashaa la rabaa dhammaantood in ay waxaa la rabaa ay wasaaraddu matasho dhammaantoodaa wasaarad u tahay dhammaantooday soo dhaweynaysaa dhammaantooday la shaqaynaysaa waxaa la rabaa in ay wasaaraddu ay noqoto dallad isku haysa dallad isku haysa dhammaan duruqda iyo jamaacaadka iyo kooxaha arrimaha islaamiga oo soomaaliya wada oo dhan inay isku haysaa la rabaa marka laga reebo kuwa munxarifiinta ahe dee kuwa hadda lala dagaalamayo oon ayagu kuwaasi ma tirsana waa cadow waa islaam kuwaas kuma jiraan meeshaas kuma jiraan waa khawaarij khawaarijta warkeedu iska cadyahay laakiin hadday tahay kuwa saxwal islaamiya iyo hadday tahay kuwa turuq suufiya oo labadaas lagu soo koobi karo waxaan rabnaa in ay wasaaraddu noqoto dalladii ay wada hoos hadhsanayeen ee isku waday ee u cadaalad samaynaysay ee ayadu ka wada tirsanayd marka sheekh mukhtaar qolo gaara ma noqonayo duruqu suufiyu ka tirsan yahay saxwulislaamiyu ka tirsan yahay qofku marba hadduu halkan ka fadhiyo kursigaasaa la intaba ah marka waxaan rabnaa in sidaas loo fahmo oo aan maxaan ku dhahaa aan aan la fahm xumayn wasaaradda iyo wixii loogu tal
guud ahaana warkaan dhegeystayaal warkii habeen aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan magaalada muqdisho waan igin tahay shacidda warkaygu soo waxay dib loo kartaa radio dalsan com
wararka adla haysa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel